hay-adda hormuud salaam foundation ayaa bisha barakaysanee bilowgeedii waxa ay magaalada muqdisho ka daafurtay mashruuc afurin bisha barakaysanee ramadaan oo soonqaad kasta ay cunno iyo lacag deeq isugu jirta ku gaarsiinayso dad gaaraya ilaa toddoba kun oo qoys oo mudan in la taakuleeyo xarunta xabeeb qaybtiisa degmada dharkeenley waxay ku jirtay qaybaha kala duwan ee loogu talagalay in la gaarsiiyo deeqdaasi maadaama xaruntaasi ay ku jiraan bukaanno badan oo qaba xanuunka dhimirka guddoomiye ku-xigeenka hay-adda hormuud salaam foundation cabdiraxmaan ibraahim cilmi ayaa ka warbixiyey deeqda ay gaarsiiyeen cisbitalka doctor xabeeb qaybtiisa degmada dharkenley maanta annagoo ah hormuud salaam foundation waxaan soo booqanay xarunta dhaqan celinta ee daaweynta doctor xabeeb oo runtii ka mid ah xarumaha hormuud salaam foundation si joogtada ah ay u booqato bilaha bisha ramadaan ayna siiso waxyaaba loogu talagalay inay ku kaalmaysto dadka meeshaan ku xaraysan runtii maanta waxaan halkaan keennay bur iyo bariis iyo saliid iyo sokor oo runtii loogu talagalay dadka halkaan joogo inay inta maaragtay loogu faa'iideeyo waxaan aad ugu faraxsannahay meeshaan runtii tirada hadda halkaan joogto ilaa laba boqol iyo sagaashan bukaan ayaa halkaan joogo oo runtii waxay muujinaysaa in tirada ay ziyaaday waxaan uga mahad celinaynaa doctoorka shaqada uu bulshada u hayo waxaan rajeynaynaa insha allahu in arrinkan uu maaragtay unaqato dhiirigelin iyo inuu maaragtay bulshada usi adeego dhanka kale doctor cabdiraxmaan cali cawaale doctor xabeeb ayaa isaguna u mahad celiyey hay-adda hormuud salaam foundation deeqda gargaar ay soo gaarsiisay dadka qaba xanuunada dhimirka ee ku jira xaruntiisa sanad kasta bil kasta oo ramadaan ah wayna soo xusuustaan runtii waa sadaqo waa hadiyad qiimo badan ku soo aatay xilli munaasab ah waan kala wareegnay bariiska burka sokorta saliidda siduu hore u sheegay tirada guud ee bukaanka ilaa laba boqol iyo sagaashan muqdisho waa saddex xarumood runtii hormuud waxaan dhihi karnaa actin ama jiraa waxay ka noqotay kaalintii gofarmentiga ama dowladda ayay ka noqotay sababtoo ah laba jeer ayay aniga ay igu caawisay daaweyn dibadda ah